waxaa ka mid ah ruwaayad qorayaasha waaweyn ee soomaaliyeed ninka la yidhaahdo cali sugulle ruwaayadda la magac baxday kalahaad iyo kalahaabba waxa uu qoray kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo lixdankii waxa aan idinka soo qaaday qayb ka mid a ruwaayadda magool maxamed axmed iyo xasan sugulle oo hadalkoodu ku socdo maansada soomaaliyeed ee xiisaha leh
maxaad sayta walaal nabad wey
xoogaa hadal maxaan kula hadli karaa maniga haa
sooda owey nasade xalo haween ceebiyo hawa dhacooduu yahay ragguna uu hagaag biday ufu haboon ayaa jiray odey hadal daboolan weeyaane na sida hilibka kala qaado waaweyoy naway hawraarta loo jeedo halku dhageeduu yahay hoobeyoy naway may hoga tusaalayna
saddex alo hawaan ceeb iyo hawo dhacooda uu yahay aan ku hoga tusaaleeya hawraarta maanshada iyo heesteeda iga baro midi waa hunguri badan dhaqse inay had siiyaan oo cuntada uga horeeyaan ragga wow haboon tahay wasiga dhaca dumar warfiyo midna waa hadhuub qaad raggu inuu waxaaneedsho hala dhawra hala dhawra maalaan iyaga waa u habboon tahay afar inuu la hoygalo diintu waa u hidaysaa waa saheega dhacadna ka saddexaadna waa hadal oo aniga adii hadoo sidoo hale xirkaba laguma darin
naa labadii horeba garatee kii dambaad hilmaansanta oo adiga haloo siiyeye hal xirka buu gelaya haweenku inay jeclaadaan oo ragga uga horeeyaan waa heega dhaca dumar raggana waa hagaagooy ee waxaad u hakanaysaa waad xerka uga saaraysaa adigu ku haysta adigu ku haystaa ee inan yahay loo hanweyn yahay ma mid hebadahaa tahay mase hayee awrsiyiisa ragga heriya saartaad haamaha ku qaaddaa sida qaba
hunhuniyo hadal maaha himbiruusa arag maahe doqon baan habeen madow iyo har caddaana kala garan hoob walbaad ismoodaysaa ceebna waad ihuunaysaa hilibkayga geli maysa eh haddaanan kuguba hiifayn hoos miyaanad ugu dhicin hanfado waalan inaad tahay hawraarta noo xidhan iyo haasaabo noo taxan baan labada iyadu wada hayno hoygalkii araska iyagiyo ku heshiimay guurkii isna way han weynyahay anna waanu heelanahay hawli kaama taal meesha eh ma hogaamiyaa tahay oo hayinkaad kaxaysaa oo hebadkaad xadhaysaa anna ma habrataan ahayo hooy hobay anna ma habrataan ahayo here maahe anna anna ma habrataan ahayo anna ma habrataan ahayo halyo iyo hanad iyo halyo iyo nacas habacsane miduu yahay hanaanka uu rag leeyahay habkiisa waa naqaanaa adigoo kalaan beeriyi haamaha dul saaraa helay waanay kugu habban tahay
caadada laanta af soomaaliga ee b b c da waxaa ka mid ah inaan waraysanno ardayda soomaaliyeed ee jaamacadaha ingiriiska waxbarashada u yimaada waxaana ardaydaasi nooga warramaan tacliimtooda iyo kolba wixii dhibaataa ee ay kala kulmaan waddankan jawaahir sulaymaan cilmi oo waxbarasho u joogtay jaamicadda london ayaa waraysigan soo socda oo ay kaga hadlayso badbaadada dabeecadda dhirta iyo ugaadha noogu qabatay istudiyooga bushhows jawaahir
marka ugu horeysa bal horta aan qeexo wuxuu yahay maadadeen la yidhaha conservation afka qalaad ama af soomaaliga haddii aan ku sheegno badbaadinta dabeecadda qeexidiisu waxa weeyaan ama haddii aan macneeyo waa ilaalinta dhirta ugaadha ama dabeecadda guud ahaanba markaa sababaha faa-iidadiisu aad ayay u fara badan tahay halkana kuma soo koobi karo hase ahaatee bal waxoogaa tusaalooyin ah aan soo qaato tusaalooyinka aan doonaya inaan wax ka sheego waxaa ka mid ah qodobka ugu horeeya waxa weeyaan in la ilaaliyo dihnaanta iyo waxsoo saarka dhulkeena taasoo haddii la waayo ay dhici karto abaaro fara badan oo isdaba jooga iyo bus fara badan oo meeshaas ka kaca taasi waxay dhalin kartaa marka dhirta la gooyo ee ciiddi jilicdo aakhiritaanka dambena dhulku wuxuu ku dambayn karaa xaaluf tusaale ahaan haddii aan usoo qaato dhibaatada maanta soomaaliya haysatee xagga abaaraha inta ilaahay ka sokaysa waxa aan odhan karaa arrintaas ayaa u sabab ah sababtoo ah waxaa jira xiriir dabeeciya oo ka dhexeeya dhirta ciidda noolaha iyo hawada oo haddii mid la waayo ay baahidiisu saamaynayso inta kale qodobka kale ee labaad ee aan doonaya inaan halkan ku sheego ama aan tilmaamaa wuxuu yahay fasaxa webiyada oo dhalin kara marka dhirta ee, webiga hareeraheeda la gooyo dhirtaas oo celisa biyaha muddo dheer loogana faa'iidaysan karo waraab cabid isticmaalo kalaba tusaale ahaan fatihii webiga shabeelle ee sideetanadii qodobka da kale een doonayo inaan halkan isagana kusoo qaatay wuxuu yahay ugaarsiga faraha badan leh ee maanta soomaaliya ka taagan taasoo keeni karta dabargo iyo yaraansho ku yimaada ugaadha sida haddaan tusaale usoo qaato maroodiga oo maanta soomaaliya aada ugu yar oo ay keentay dhirtii ay ku gabanayay ama harsanayay oo laga gooyey Een, qodob kale oo aan doonayo iyadana een, inaan halkan ku sheega wuxuu yahay habaynta noocyada dhirta iyo xawayaanada oo lunta ama yaraata waxaa kaloo iyana dhici karta la dagaalanka cudurada oo daba dheeraada sida kuwa ka dhasha abaaraha iyo nafaqalaanta ciidda din gabaya ah oo soomaaliyeed waxaa laga hayaa idinbacasa awrkay dhashay iyo aarankay wadatay aakhiro nimaan geel lahayn lama ammaanayne bal marka aan dhimanno arki doonee inay taasi run tahay iyo in kale laakiin waxa aan hubaa in barnaamijyo badan oo aan kaga hadlayno muhiimka awgeelu leeyahay aan halkan ka soo sii daynay haleelo oo ah heesta aad qadar yar kabacdi maqli doontaan bal aan idin xusuusiyo heestii geela waa tahay taasi waa heestii geela meelaha aan anigu aad ugu qoslo waxaa ka mid ah kuwa cabdilaahi cabdi shube iyo cabdulqaadir xirsi yamyam balan qadar idinka maqashiiyo waryaahe war dood yar aan ku su-aalayo dadka yaa wanaagsan dadka waxaa u wanaagsan Ah.
nebigii alla toos calayhi salaatu wasalaam diintana tee wanaagsan kii laynoo soo dejiyey in Ne- gabadeed la rumaynay nabigeena loo soo dejiyey Ah, dunyada tee wanaagsan dunyada ha ri magaalo oo garaabada daaqday oo inta ay darartay duhurkii shaaha ku cadaystay oo haddana ay dibirtay Ah.
oo aad u marqantay Nacam.
qoor iyo xero waxaan ku yidhi dumarka tee wanaagsan dumarka ha islaanaa daabula moodo oo Hee.
socodkii dirgan weydayoo Dirgan wey- daaradaa gaadhi karayninoo ha do' haddii aad u turto oo diriceeda gasho Hee.
haddaad ruux ku dambaabiso ha in kastoo lagu doono aan lagaala soo dhexelayo aan dadku kaa dhexelayn sababaad gara
waayadan dambe ma aan arag shaqaalaha laanta af soomaaliga cid ka tirsan oo laga marti qaaday xagga guriga reer boqor laakiin waxaa barnaamijyadii aan dhegaystay kula kulmay nin laanta af soomaaliga ee b b c da ka tirsanaan jiray oo martiqaadka boqoradu yaalaa samayso ka qayb galay ninkaasi waa sulaymaan daahir afqarshe oo aan jeclahay codkiisana bal inaan xasuusanno sulaymaan waxa uu ka warramayaa dadka martiqaadka ka soo qayb gala iyo haybadda guriga reer boqor guriga boqoradda marka albaabka laga galo waxaa halka hore ee daaradda ee ka horaysa daatan qururux yaryar oo marka aad ku soconayso shamax shamax shamax odhanaya dabeedna waxa aad gelaysaa gurigii oo khadiifado cascas oo aada u qurux badan lagu goglay isla markaana alaabta guriga dhexdiisa taalla iyo isla markaa gidaarada waxyaabaha ka soo deldelan ee sanaamyada oo kale ah aad aada ugu fajacayso dadku iyaga oo qof waliba aad yar uu socdo oo isleeyahay yuu kaa jactadin suudhka aad gashan tahay ayaa dadka oo dhammi waxaa ka muuqata farxad iyo qurux iyo haybad waxaana jira oo aad markaa arkaysaa beerta marka aad madaxeeda soo gaadho koofiyad miidhan oo safan waayo haweenka looma ogola koofiyad la-aan inay ugu tagaan boqoradda ragguna waxa ay sitaan nin waliba suudhkiisii ka ugu qurux badnaa iyada oo markaa ragga qaarkii ay sitaan intooda badani suudh daba dheer oo maamuus loogu talagalay in loogu tago maalmaha caynkaas oo kale ah ee ninkii nasiib leh boqoradda uu u tegayo waxaa dadka aada moodaa goob iyo handhoore siday u tallaabsanayaanna waxaad moodaysaa salamadh leh cabbaar markaan meeshii warwareegay ee aan arki waayey ayaan gadaal eegay mise boqoraddii oo gashan dhar xamuuradaysan oo aada u qurux badan iyo koofiyad u eg iyo iyada oo marka uu dhinac taagan yahay ninkeedii the duke of edinburgh ayaa dabeedna isa soo taagay guriga albaabkiisii marka ayaa dadkii oo dhammi sare joog inta si deg dega loogu kacay ayaa koox halkaa muusiqa ka garaacaysay waxa ay ku dhufteen muusiqada astaanta u ah dalkan ingiriiska god save the queen ilaahow boqoradda badbaad
raggii hore ee b b c da ka shaqayn jiray kuwa aan anigu kollayba dhawaaqooda aada u jeclaysto waxaa ka mid a allahu naxariistee mustafe xaaji nuur iyo cismaan sugulle mustafe naxariistii janno allaha siiye waxaad moodaa marka uu maado kasta ka hadlayo in af soomaaligu qol ugu xiraysan yahay oo kolba intuu doonayo kala soo baxayo isagoo haba yaraatay aan isdhibin erey kasta halka uu ka bilaabmayo iyo halka uu ku dhammaanayana waxa uu dhegahaaga u soo gaadhsiinayaa si buuxda cismaan sugulle waxa uu leeyahay dhawaaq macaan oo kaftanna hayga ahaatee gabdhuhu jecel yihiin dhawaaqiisa waxa la socda sarwaxan yar oo dhawaaqiisa qurxiya labaduba waxay halkan ka shaqayn jireen isagoon af soomaaliga la qorin waxayna hadalkooda ku akhriyi jireen warqad af ingiriisi ku qoran deetana markaa ayay inoogu soo tarjumi jireen af soomaali si aan codkoodii bal u xasuusanno waxa aan marka hore idin maqashiin doonaa cusmaan sugulle oo ka warramaya warbixin laga qoray xidigta jubiter shan iyo labaatan sano ka hor xidigta la yidhaahdo jubiterka si aada ayay qorraxda haddana uga fog tahay sida xidigta maaska ah waana ay qabowdahay qabowgeedu waa mid aan loo adkaysan karin korkeedana waxaa la sheegay biyo inay ka habayaan in ah kun iyo saddex boqol oo kol ayay dhulkan aynu degannahay ay ka weyn tahay inka badan saddex boqol oo kol ayayna ka culus tahay sidaa aawadeed ayaa la sheegay waxaa laga sameeyey inayan cuslayn oo ay khafiif yihiin nimanka cilmiga sayniska kuurka u gala oo uu dooxay waxay sheegeen dhagax inay ka samaysan tahay oo laga helo bir aan badnayn ee ah mid midda macdanta ahi waxaa la sheegay inay ku soo wareegsan yihiin baraf qabowga oo qolfa ah in ah lix iyo toban kun oo mayl ayaa la sheegay ballaarku inuu yahay oo culaysku isa saaran yahay qolfahu dushoodana ay midda kale midda kale ka sarrayso in ah lix kun oo mayl ayaa la sheegay inay ka samaysan tahay afar ama shan n gaas qiiqa oo ah midka sunka ee kala duwan qaarkood sida biyo ayuu u socdaa qaarna waa ay fadhiyaan sida barafka
kaasi wuxuu ahaa cusmaan sugulle bal haddana aan maqallo codkii mustafe xaaji nuur allaha u naxariistee oo ka warramaya nolosha muuska iyo sida loo daryeelo
arrinta aanu kaga warramaynaa barnaamijkan gaaban waxa weeyaanay wax loo soo saaray beeralayda khudradda beerta ee ku nool adduunyada saddexaad baacmushtarigii adduunyada iyo cuntadii adduunyada dhibaatadii ka taagnayd baa waxay noqotay dalalka yaryar ee soo koraya oo dhammi inay u badan yihiin inay cunto iyo khudrad beeraan dunidii kalena aanay ka iibin karayn waayo dunidii hore u martayna way la samaynaysaa inta badanna waxaaba sii hortaagan gaadiidka haddaba dhibaatada ugu sii darani waxa weeye khudradii ayaan cimri lahayn markaa waddamo ay soomaaliya ka mid tahay muuska adduunyada ayaa aada uga baxa la dhoofiyaa oo maraakiibna lagu qaadaa dhibaatada ka taagan waxaa ka mid ah markab tallaajad leh oo qaboojinaya mooyaane inaan wax kale muuskii lagu qaadi karin oo dunida aan meel kale lagu geyn karin dalka kan ingiriiska muuska yimaadaana jasiiradaha wasindiiska ayuu u badan yahay dhulka uu ka yimaado laakiin meelo kalena way ka helaan haddaba dhibaatada uu keenay muuskii markabka qaboojiyaha leh lagu qaadayay waxa ay noqotay in muuska marka lagu rido meesha qaboojinaysa oo uu markaa dib u dhaco ama ay raagto muddadii uu ku bislaan lahaa ay keenayso marka hore inuu qaboobay marka labaadna inuu dilaaco isagoo oo qabowsan marka saddexaadna inuu macaankii ka yaraado oo qabowgu uu ka dilo macaankii lagu qabay muuska oo hadhowta marka la iibiyo lagaga wanaagsanaado suuqii haddii aan intaa lagu samayn waxaa dhacaysa muuskii mar alle markaad markabka saarto badda intuu kusii jiro inuu wada bislaado markaana waddankii kale kaa iibsaday markuu gaadho ayaa la daadinayaa oo khasaare lagu qabaa waddamada muuska dhoofiyana dhibaato weyn ayaa ka haysata waxaa haddaba iminka lasoo saaray wax buda oo kale ah oo lagu khaldo biyaha markaa gacankii muuska ahaa ayaad ku ridaysaa xuub aan muuqan oo ishu aanay arkayn oo sida bacda baakadka sigaarka dusha kaga samaysan oo kale ah ayaa fuulaysa oo ku engegaysa waxa ay ka xidhaysaa hawada la yidhaahdo oksijiinka ee wax bislaysiisa markaasaanay xabaddii muuska ahayd markii aad dhibka gelisay sida dawadii xoolaha cadhada la gelin jiro oo kale aanu dhaqaaqaynin muddo afar iyo toban maalmooda afar iyo toban maalmoodna adduunyada dacal ilaa dacalka kale ayay maraakiibta adduunyada u kala socotaa oo ay ku gaadhaa meesha ay doonayso marka waxaaba loo bixiyey dawada magaceedaba muuskii cimriga dheeraa waayo waxa uu noqday ka ugu habboon in lagu sameeyo waxaana iminka jirta aad iyo aad inuu u batay xitaa dalka kan ingiriiska wakhtiga jiilaalka ee aan khudradda la cuni jirin khudradii qolofta lahayd inay ku soo badatay waayo khasaarihii beeralaydu ay ku qabtay iyo waddamada soo dhoofinaya muuska iyo liinta iyo wixii mi- la mid ah ayaa meesha ka baxay waxa kale oo meesha ka baxay kharashkii beeralayda adduunyada saddexaad ay ku qabtay maraakiib gaara oo tallaajadala inay karaystaan ayaa meesha ka baxay oo muuskii haddaad mar dawadaa geliso waxaad iskaga daadinaysaa baabuurka dushiisa iyo markab iska socda oo kii adhiga qaadaya meel walbana afar iyo toban cisho ayuu ku gaadhayaa isaga oo sidiisiiya waana ballan cilmiga saynisku uu soo caddeeyey oo lasoo hubiyey inaanu waxba noqonaynin
allah u naxariistay mustafa xaaji nuur iyo cismaan sugulle heesta idinku soo socotaa hees la rikoord gareeyo waa kuwii ugu horreeyey habka codku ah u socdo wuxuu raacayaa luqadii cabdisinimo aabbihii balwada soomaaliyeed sida muyuusigu u dhacayo waxaan jeclaystay fuudhinta masaraaw ninkii hindiga ahaa ee kontomaadkii ka mid ahaa kooxda muyuusiga ee reeryo hargeysa iyo jiita gabdhaha waxa keliyahee aan ka ashkatoonayaa durbaanka oo sidii la rabay aan u soo baxayn helalay helalahoy iyo kooxdii reeryo hargeysa siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaa ka mid ah magac dadka soomaaliyeed mudnaan iyo ixtiraam gooni a u hayaan waana magaca aadan cabdalla cusmaan aadan cabdalla cusmaan wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee dowlad soomaaliyeed hoggaamiya waxaa magaciisa aad loo xiiseeyaa inuu ahaa midkii ugu horreeyey oo si cadaalada uga taga xukunka isagoo aan isku dhejin waxaan jeclaystay bal inaan mar kale codkiisii aan maqallo waxaan u malaynayaa adduunka siduu u dhisan yahay maanta doctor cabdilaahi dayriye oo ah dhakhtarrada ugu horreeya soomaaliyeed waxa uu waxbarasho u joogay waddanka ingiriiska muddo hore waxaana uu ku bartay cilmiga dhakhtarnimada waxa uu ka hadlayaa umuur la xidhiidha cudurrada ku dhaca dadka dhulka kulul ku nool cabdilaahi dayriye oo umuurtaa aad ugu xeel dheeri waxa uu ka yidhi
cudurkaasi waa cudur dadka aada ugu raaga oo muddo dheer haya laba u qaybsamaa cudurkaasi cudur jidhka bar yarun meel uga yeeloo dabeetana markiiba iska bogsado ama dawaha ku bogsado ama sidiisaba hajaga bogsada ka kale waxa weeyaan cudur jidhka ku fida oo uurku jirtana gala masalan beerka ama keliyaha erigii hore cudurkaa baradka qofka qaba ama iminkaba waxaa la odhan jiray waa qof ilaahay u cadhoob markaa waa laga beeri jiray qofkaasoo cudurkaasi waxaa cudur laga xishoodu ahaa qofkuna markaa wuxuu dooni jiray inuu cudurkaa iska qarsado oo aanu cidna u sheegin oo haddii uu dawo heli karayo cusbitaal tegi karayaba aanu xitaa cusbitaalkana tegin waayo wuxuu markaa ogaa in dadku aanay jeclaysan cudurkaa inay arkaan malahoo aadinkiiba ninkii la gooyey markaa halkii aadinkii laga gooyey ayaa nabarkii haddana haruu bogsan waado muddo dheer qaatay markaasaa laga shakiyey ninkan cudurkaa inuu qabo markaa waxaa lala tashaday in cudurka barasta aada u yaqaano markiiba ninkii wuxuu yidhi cudurkan wuxuu qabaa ninkii adinka la gooyena wuu qiftay inuu cudurkii qabo sheekadaa waxaan maanta idinku keenay in ninkaas laga yaabo adinkaas inaan laga gooyen hadduu sheego inuu cudurkaa qabo oo waayo waxaa jira maanta dawo la siin lahaa oo ku bogsan lahaabaa laga yaaba in uu heli lahaa marka haddii cudurkiisaa loo qarsanayo way adag tahay in la ogaado dadka cadadkooda cudurkaa qaba
heestii hore ee aada maqasheen waxa ay ka mid ahayd heesihii u horreeyey balwada soomaaliyeed heestan idinku soo maqan waxay ka mid tahay heesihii lixdamaadkii caanka ka ahaa meelaha dhallinyarada ku cawayso magaalada muqdisho heestan qaabka myuusiga iyo midhahuba waxa ay ka duwan yihiin tii hore xaliimo inhalaytoy iyo suufi cali
halimo ingolaitai harifa inkueloi ameng mahundurai ningma ingolaitai harifa inkuelo ameng mahundurai huwada adinka haybiyate amingu malinsekin helate huwada adinka haybiyate amingu malinsekin helate haririnakoy umamowela aroyalkiga iwe haririnakoy umamowelo aroyalkiga iwe nima inhalaytoy haripa inkuweloy amingmahundurayo